bismi illahi raxmaan raxiim waxaan halkan caawa isugu ken yeedhay inaan warbixidii ka siiyo safarkii madaxweynaha wufuud dowladda somalilan u kala dirtay waddamada dibadaha xaaladda guud ee dalka qolyo maanta hadlayey oo aan iyaan kelmad ka odhan doono haddii ala yidhaahdo waxaan ognahay madaxweynuhu shalayba halka ka baxay wuxuu ku bilaabay inuu furo kuliyadda tababarka ciidamada ee darar weyne halkaasoo saraakiisha ciidamada kala duwan ee somalilan tababarkii ugu horreeyey uu ka bilaabmay waxay ahayd markii ugu horreysay ee intii somalilan jirtay kuliyad noocaasa dalka laga sameeyo runtii taariikh bay ahayd waxay ahayd waxaan ognahay ciidamadeena in tababar lagu soo siin jiro wadamada dariska maanta inaynu helo kuliyad tababar oo dalka gudihiisa laga hirgeliyo xukuumaddu ay dhistay gacan ka geysatay dhaqaalaheeda hadday noqoto hadday noqoto saraakiisha tababarasa intaba dowladda somalilan ay ka socdeen waxay soo dhammaystirtay sidaynu ognahay darajadii ciidamada ee madaxweynuhu bixiyey ayaa saraakiishii intii hore u qaadatay tababarkoodii kuwa cusub ee soo baxaya in lagu tababaro runtii tallaabo aada iyo aada u wanaagsan bay ahayd oo wax qarankani u baahnaa ah waxaa ku xigtay oo madaxweynuhu maanta oo xalay ku hoyday magaalada berbera halkaasoo mashaariic kala duwan oo laga hirgeliyey qaarna xalig ka jiray qaarna dhagax dhigay mashaariic kala duwan oo mas-uul maamulka gobolka tog saaxil iyo kuwa degmadu ay hirgeliyeen maanta wuxuu madaxweynuhu u dhaafay magaalada burco gobolka togdheer halkaasoo haddii alla yidhaahdo berito uu kormeer ku tegi doono waddada laga wado degmada oodweyne wuxuu kaloo madaxweynuhu dhagax dhigi doonaa waddada dheer ee ceergaabo ee halbowlaha qaranka ah waxaan filayaa dhagax dhigaasi markuu berito dhaco ama saa dambe ku doona ha noqdee waxay soo abshiri doontaa ballanqaadkii xisbiga kulmiye uu ololaha ku galay oo tii ugu dambeysay ah waxaynu ognahay in allaale intii xisbiga kulmiye ballan qaaday ee ololaha ku galay inuu fuliyey ay ugu dambeysay taa berito haddii lahayd noo la dhagax dhigi doono ay ku soo xigtay darajada ciidamada qofka hogaamiyahana waxaa lagu gartaa ololaha markuu ku jiro wuxuu ballan qaaday ummadda loo fuliyey haddii fulintaa laga helo oo ninkaa hogaamiyaha ee guulaystay ummadda wuxuu ballan qaaday fuliyey sidaynu ognahay xisaabtan baa dhaca doorashada dambe ciidamo lala tartato sidaasuu ku helaa waxaynu ognahay maanta dowladdan xukuumaddan maanta jirtay axmed siinaanyo dhinac kasta marka la eego inay wax ka qabatay bulshada oo ay markhaati ka tahay dadka wanaagga somalilan jecel ee indhahooda caafimaadka qabaana ay arkayaan kuwa iyagu buka ee wanaagga muraayada malmadow ka sitaa ilaahay hadda wayaan leenahay laakiin inta caafimaadka qabtaa way arkaysaa haddaynu eegno infrastructureka oo ay ka mid yihiin waddooyinka dekedaha madaarada biyaha in aan wax laga qabanin ma jirto arrimaha bulshada caafimaadka shaqa abuurka oo aynu ognahay dowladdu inay shaqa abuur badan dhallinyarada u samaysay intaas dhowr kun oo qof la shaqaalaysiiyey loo sameeyey maanta tahriibkan aynu ka hadlayno guddi wasiire ah oo wasaaraddeedana ay ka mid tahay qorshaheediina la wado sanad walba shaqaale cusub dowladda lagu kordhiyo mushaharkii sanadkan boqol kiiba labaatan ay ku kordhay waxaynu ognahay dhinaca dhaqaalaha hadday noqoto dhowr iyo afartan milyan bay ahayd markii aan talada loo wareegnay afar bilood shaqaaluhu may qaadan mushahar maanta saddex jibaar bay maraysaa dad baa waxay ka hadlaan musuq maasuq haddii wax la musuq maasuqah ama intii hore joogi lahayd ama ka yaraan lahayd ilah baan isku dhaarshiyey meel saddex jibaar maanta dhaqaalihii dalkii kordhay mushaharkii maanta boqol iyo labaatan u marayo intaasoo maanta mashaariic kala duwan oo dhinac walba leh ay xukuumaddana hirgelisay aynu arkayno maanta wasaaradihii keliya sida loo hagaajiyey waxay la tahay qofka musuq maasuqa ka hadlayaa inuu inuu dee xumaan buu ujeedaayo wax musuq maasuqa maanta dowladdan ka muuqdaa dee dhaqaalahaasaa yaraan lahaa aan kobceen aan istareen aan halkaa maanta joogo aanu joognayn waxaynu ognahay maanta wasiiro dowladda ka tirsan ayaa dibadaha ku maqan ingiriiskaa lasoo maray etoobiya maanta la joogaa wasiirka khaarijigu uu ku biiray qoladii hore joogtay wasiiru daakhiligii wasiirkii duulistii hawada waxay soo adkeeyeen cilaaqaadka labada wadan aynu la leenahay oo si gaara xukuumaddan mar walba ay ahmiyad u seenaysay xiriirka wadamada etoobiya iyo ingiriisku inuu kobco maantana meeshii ugu wanaagsaneed uu marayo safaaradda etoobiya way la kulmeen labadii wasiire arrimaha gudaha iyo iyo duulista iyo hawadu qoladan maanta wasiirka khaarijka kusoo biiray waxay la balansan yihiin wasiirka khaarijiga mas-uuliyiin kala duwan oo etoobiya lagana yaabo inay prime ministerka udhiisanaa is arkaan taasi waxay kutusaysaa xukuumaddu siday ugu dadaalayso cilaaqaadka dibadda dalalka aynu la leenahay ama kuwa gobolka ha ahaato ama kuwa kasii fogba ha ahaatee maanta heerku marayo waxaa jiray oo maanta hadal jeediyey oday xasan guure oo ka hadlay madaxweynaha safarkiisa uu sheegay in madaxweynuhu dalkii dowladdu la- ay ka wada maqan tahay madaxweynihii maqan yahay madaxweyne ku-xigeenkii maqan yahay wasiirkii daakiligu maqan yahay xasan malaa waxaa ka maqan malaabur uu wad u haystaa inay wad- inay dal dibaddaa tahay dalku hargeysa keliya maaha madaxweyne dalku isaga u wada ah een, madaxweyne qaran hadduu doono barco lix bilood buu joogayaa dowladda inteedii kale hargeysay ku sugan tahay mas-uuliyiintii u xushay ee safarkaa ku wehelisay ee hay-adaha mashaariicda ama laga hirgelinayo ama mas-uuliyiinta gobolka ka soo jeeda ayuunbaana safarkiisa ku wehelisa intii kale mas-uuliyiintu dalkay ku dhantahay waxaynu ognahay madaxweyne ku-xigeenku in arrimo caafimaad u tegey dalkaasi jooga imaaraadka carabta wuxuuna halkaa kula kulmayay guddoomiyaha baarlamaanka niger oo dalkiisa inagu ballan qaa- inagu marti qaaday aan rajeynaya inay noqoso xiriir cusub oo dalkaasna inoo furmay wasiirada kale ee ku maqan dibadduna waa kuwo siyaasadda khaarijiga dalka sii xoojinaya waxaa kaloo jira wasiiro kale oo ku maqan xariirad oo nabadgelyada beelaha een, halkaa ay xuquuq ku dhex martay ka shaqaynaya waxay kutusaysaa maanta xukuumaddu dhinaca nabadgelyada iyo dhinaca horumarka iyo ki- in arrimaha dibadda intaba inay gacanteeda gacanteeda wada gaarayso wayna ogeyn shaqaaqadii oo ka dhacday sida markiiba xukuumaddu ugu gurmatay een, wuxuu ka hadlay xasan guure oo yidhi waxaanu ognahay in shirkadaha baxay ay nabadgelyo darro u baxeen meel ay ku sheegeen iyo meel ay hadalkaa ay ku yidhaahdeen annagu ma hayno ninkii sheegana caddaynteeda laga rabaa qofka saa u hadlay waxaa laga doonayaa caddaynteeda maanta waxaynu ognahay somalilan nabadgelyo aan mandaqada iyo meelo badan adduunkaa ka jirin baa ka jirta me- meeshii ugu wanaagsaneed ba nabadgelyadu marasaa wax dhibaato ah oo maanta aynu ognahay ma jirto waxa keliya ee laynagu kuuyo ee laynagu ammaanay ee aynu haysanaa waa nabadgelyo ninka le nabadgelyo darho ayaa dalka ka jirta dee waa iska cadayna beenubad u sheegayo iyo naftiisaba waxaana laga doonayaa caddaynteeda waxaynu ognahay shirkadaha shidaalku dalka inay kusoo kordhiyeen shaqo abuur inay kusoo kordhiyeen burco intii ay joogeen shaqo abuur badan baa ah, la helay marna haddii la yidhaho shaqo la-aan baa jirta marna laga xumaado shirkadihii dalka shaqa shaqo abuurka soo gelinayey ee horumarka soo gelinayey labadaas laba isqabta maaha ninkii maanta siyaasad u bu-aya ee doonaya inuu muuqdo xisbiye qaran baa jira saddexdaa xisbi buu ku biiri karaa golayaal baa jira maanta kuwaasa afkooda ku qofka kuwaasu afkooda ku hadli karaa markuu galo waxaynu ognahay doorashadii laba sano in ka yar ba hadhay ninkii wax isku hayaa doorashada ha u diyaar garoobo xukuumaddani kalsooni shacab bay leedahay waynu ognahay aqlabiyadda lagu doortay tii ugu dambeysay golaha deegaanka kalsoonida ummaddu way siisay waxaanu qabnaa haddii mid kale timaadana intaa iyo in ka badanba inay helayso waxaa idinka markhaatiya sida madaxweynaha maanta meel kasta uu tago looga soo dhoweeyey waxaan leenahay nimankaa odayaasha iyo ninkaa odaygaha ka mid yahay hadalladooda ha ka fiirsadeen ninkooda waxaa u wanaagsan waxa uu ku hadlay waa wax rikoor ah waa wax taariikhda u geliya taarikhda inay wax wanaagsan u galaan ninka maanta madaxweynaha een, horumarkaa dalka ee, ka socda qiri waayey ee ku hiifaya muxuu hargeysa uga tegey de anugu garan mayno wax kala doonayo aad iyo aad baa umahadsanti